waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
waxaad nagala socotaan s b s soomaali oo aad ka heli kartaan mobile online iyo rediyoga
akhyaartaana dhegaysanaysaa iyo haatan ku soo dhowaada warkii madaxdiisii telefishinka rasmiga ee waddanka iiraan iyo warbaahinta iiraan ee kaleete ayaa waxa ay xaqiijiyeen gerida madaxweynaha waddanka iiraan ibraahim ra'iisi iyo wasiirka arrimaha dibadda xuseen amiir cabdulahyaan dowladda federaalk ee astreeliya ayaa difaacday qiimaha lagu kabay nolosha iyo sicir bararka haatan ka jiray kaasoo lacag ay bixiyeen oo baajadka ku jirtay ahayd oo hadalla badan ka yimaadeen kumanaan ayaa ku hor bannaanbaxay xarunta midowda yurub ee broxel iyagoo codsanaya in israa'iil xayiraad la saaro sababo la xidhiidha dagaalka khaza haatanna warkii oo fidsan telefishinka rasmiga ee waddanka iiraan iyo warbaahinta iiraan ee kaleete ayaa waxa ay xaqiijiyeen gerida madaxweynaha waddanka iiraan ibraahim ra'iisi iyo wasiirka arrimaha dibadda xuseen amiir cabdulahyaan iyo wafdidii la socotay kadib markii la ogaaday helikobtartii iyaga waday ee dhacday goobta ay ku dhacday oo meelo buuraley ah oo aad u cimila adag oo ka tirsan gobolka darbijaanta bari halkaas oo wax nolola aan lagu arkin iyadoo weli baadhitaanada gaarka ana ay hadheen wakaalada wararka iiraan waxay sheegeen in golaha xukuumaddu uu kulan deg dega qaban doono geeridaasi madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda iyadoo arrintani ay imanayso kadib geerida markii ay timid shan iyo toban saacadood oo telefishinka rasmiga ahee iiraan uu ku baaqay in diyaaraddii waday madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kaleete ee ka soo qayb qaadatay furfuritaanka biyo-xidheenka xuduudka labada waddan ku yaala adarabijaan iyo iiraan xukuumadda albanisiya ayaa waxa ay difaacday qorshayaalka lagaga fududaynayo dadka dhibaatooyinka nolosha iyo sicir bararku ay saameeyeen inkasta oo miisaaniyadda markii la soo saaray ay keliya un wax aad u yar ay kor u qaaday sumcadda amaba xagga labada xisbi kala fadaritaankooda ra'yi aruurin ayaa waxa ay soo muujisay oo wargeyska newsbol ee astreeliya laga leeyahay uu ururiyey waxay sheegeen xisbiga leybarku inuu ka horeeyo isbahaysiga kontan iyo labo afartan iyo sideed marka la fiiriyo codka lagu kala fadilo labada xisbi tan oo boqolkiiba hal uun ka sarraysa bishii hore cod aruurintii la sameeyey lacagtii saddexda boqol ahayd ee arrimaha tamarta loogu talagalay in lagu taageero shacabka astareeliya oo guri kasta loogu talagalay ayaa waxaa taageeray codbixinta la sameeyey toddobaatan iyo laba boqolkiiba oo inay sax ahayd ay sheegeen arrintan ayaa waxaa jirtay inay dhalisay hadalhayn fara badan iyada oo la weydiiyey sababta dadka taajiriinta xataa amaba aan u baahnayn ay lacagtan u qaadanayaan kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay haatan ballan ku qaaday inay qaadayso tallaabooyin lagama maarmaan oo ay ku xoojinayso awoodaheeda jawaabaha nukliyeerka ah iyadoo kaga jawaabaysa tijaabintii nukliyeerka ee maraykanku oo ay sameeyeen maalmihiina soo dhaafay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa waxay sheegay in ka hortagga waxay ku tilmaameen deganaansha la'aanta istaraatiijiyadada gobolka ka jirta iyo caalamka dhammaantii kana dhalata bay dhaheen falalka maraykanka ee kelinimada inayna taasina siinaynin bay dhaheen ilaa inaannu dib u eegno tallaabooyinka laga maarmaankeen ku xoojinayno awoodayada dhanka jawaabaha nukliyeerka ah arrintan ayaynan caddaynin kuuriyada waqooyi waxa ay tahay jawaabtaasi wasaaradda tamarta ee maraykanka waxay sheegtay in maamulka qaranka ee ammaanka nukliyeerka ee raacsan wasaaraddaasi in ay tijaaba kooban oo aan qarax weyn ahayn ay sameeyeen iyadoo ujeeddaduna ay ahayd in la qoro ujeeddooyin dhanka ammaanka ah oo la diiwaan geliyo kumanaan banaanbaxayaal oo bruxel ku sugan xarunta midowda bahda reer yurub ayaa waxa ay axaddii codsadeen in culaysya iyo diblomaasiyadba culays la saaro israa'iil si ay u istaajiso weeraradaasi khaza ay ku hayso kumanaan tobanaan kun ayaa caasimadda biljamka bruxel isugu yimid iyagoo doonaya in si deg dega loo istaajiyo weerarada israa'iil ee khaza ku hayso banaanbaxyadaasi waxaa ka qayb galay shaqaalaha midowda bahda reer yurub siyaasiyiin biljama iyo mas-uuliyiin ka kala socdaa dhinacyada kala duwan iyagoo ay ka mid yihiin arda ku banaanbaxayay daafaha midowda reer yurub banaanbaxayaasha ayaa iyagu socod ku mareen goobtaasi iyaga oo xidhan koofiyadda falastiin xambaarsan calanka falastiin iyaga oo sidoo kale wata tabeelayaal ay ku qoran yihiin xayiraad saara israa'iil istaajiya dilwadareedka socda dhinaca ciyaaraha jamaahiirta naadiga liverpool ayaa waxa ay sagootiyeen tababarihii kooxdaasi muddo dheer gacanta ku hayay isaga oo ciyaartii ugu dambeysay ee uu maamulayeyna halkaasi ay ka dhacday ciyaartaasi ayaa liverpool ay kaga guulaysatay kooxdii ay la ciyaaraysay dhanka cimilada maanta beth waa qorax labaatan iyo toddoba heerka ku kuna ayuu gaadhay melbourne ayaa iyaduna xogow tiixtiixa oo roobaba ama shuuxa uu jiray iyadoo shan iyo toban heerka kulkuna uu gaadhay cambera ayaa iyaduna lix iyo toban heerka kulka uu gaadhay balse cirku uu daruur la-aan u yahay oo qorax la dhihi karo sydney ayaa iyadana heerka kulku sagaal iyo toban uu gaadhay brisbain inta badan waa qorax labaatan iyo afar heerka kulkuna haddana dhanka sarifka lacagaha haddaynu fiirino halkii dollar australian ahaa marka lagu sarrifo maraykanka waa lixdan iyo toddoba senti oo maraykana akhyaarta na dhegaysanaysa intaasi waxaa noogu dhammaaday warkii dunida ee maanta
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho